bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wbarakaatuhu habeen wanaagsan dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga waraysyada oo hadahan oo kale aad ka maqashaan rediyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya waa habeen sabti uu sii baxayo axadna ay soo gelayso taariikhduna waxa ay ku beegan tahay saddexda bisha saddexaad sanadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka magacaygu waa cabdirasaaq maxamed faarax shiino qodobada aad barnaamijka bandhigga waraysyada caawa ku maqli doontaan hadduu ilaaha yidhaahdo waxaa ka mid noqon doona shirkii looga hadlayey arrimaha ammaanka soomaaliya oo ay ka qayb galeen madax ka socotay waddamada ay ciidamada ka joogaan soomaaliya ayaa lagu soo xiray magaalada kambala ee caasimadda waddanka yuganda soomaaliya waxaa uga qayb galay wafdi uu hogaaminayey madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo haddaba ugu dambayntii shirkaas war murtiyeed ayaa laga soo saaray qodobada waxaa ka mid ahaa in ciidamada amisom weli loo baahan yahay inay sii joogaan soomaaliya haddaba barnaamijkan dhegaystayaal idinkugu soo gudbin doonaa madaxweynuhu isla maanta waxa uu soo gaaray magaalada muqdisho halkaana waxaa saxaafadda kula hadlay waa garoonka magaalada muqdisho ee wasiirka gaashaandhigga soomaaliya isagoo ka warbixiyey shirkii ay ka soo qayb galeen waxaan kaloo barnaamijka dhegaystayaal aan idinkugu soo gudbin doonaa hadduu ilaahay uu yidhaahdo degmooyinka gobolka galguduud waxaa ka soconaya shirarkii dhanka nabadda madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug waxa uu gaadhay degmada cabudwaaq halkaas waxa uu uga soo waxa uu uga qayb gelayaa arrimaha ku saabsan shirka nabadaynta beelaha ku nool gobolka galguduud haddaba barnaamijkan dhegaystayaal aad ku maqli doontaan ra-iisul wasaare xasan cali khayrana waxa uu dhoofay waddanka maraykanka haddaba shir ayuu halkaa uga qayb gelayaa shirkaas muxuu ku saabsan yahay qodobadaas iyo qodobo kale oo ay ka mid yihiin arrimaha ku saabsan halka ay marayso wax u aruurintii ciidanka qalabka sida ee soomaaliya iyo u diyaargarowga haweenka soomaaliyeed ee siddeedda maarso ayaana barnaamijka aan ka marnayn maxamed cabdiweli ayaa dhanka farsamada jooga tabintuna waa anigoo ah cabdirasaaq maxamed faarax waa mar kale iyo bandhigga waraysyada waata dhegaystayaal mar kale habeen wanaagsan qodobada aan kor idinkugu soo sheegay iyo qodobo kale ayaad barnaamijka bandhigga waraysyada aad ku maqli doontaan arrimaha muqdisho waan u gudageli doonaa oo ku saabsan ee guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho iyo wasiirka dastuurka soomaaliya oo muqdisho maanta ku kulmay kana hadlay dib u eegista dastuurka soomaaliya iyo shaqaalo ka tirsan maamulka gobolka oo shaqo joojin lagu sameeyey sababaha keenay in shaqaalahaas shaqa joojin lagu sameeyo ayaa sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan hase yeeshee aan ku bilaabo magaalada kambala ee caasimadda waddanka uganda waxaa lagu soo xiray shirkii looga hadlaya arrimaha ammaanka iyo nabadaynta soomaaliya shirkaasna waxaa ka qayb galay madax ka socotay wadamada ay ciidamada ka joogaan soomaaliya sidoo kale shirka waxaa joogay wafdi uu hogaaminayey madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo waxaana ka mid ahaa wasiirka gaashaandhigga iyo guddoomiyaha guddiga difaaca baarlamaanka soomaaliya haddaba shirka markii uu soo idlaaday war murtiyeed ayaa laga soo saaray calibaashi cabdilaahi ayaan siinayaa oo warbixin kusoo koobi doona
shirkan oo uu ka qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo dhigiisa dalka uganda yoweri museveni iyo wakiilo ka socday dowladaha ay ka yimaadeen ciidanka amisom ayaa laga soo saaray lix iyo toban qodob oo diiradda lagu saaray suurtagalnimada yareynta ciidanka amisom caqabadaha haysta ciidankaas iyo la wareegista ciidanka soomaaliya ammaanka dalkooda shirka ayaa ugu horreyn waxaa loogu mahad celiyey dowladda federaalka ee soomaaliya dadaaladeeda ku aadan xasiloonida siyaasadeed ee waddo iyadoo kaashanaysa dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waddamada ay kasoo jeedaan ciidanka amisom ayaa ugu baaqay golaha ammaanku inuu dib u ego go-aanka yaraynta ciidanka amisom oo ay ku tilmaameen mid saameyntiisa leh iyagoo dhinaca kalena midooda yurub ka codsaday bixinta dhaqaalihii ay sii jirtay ciidankaas madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo uga mahadceliyey dalalka afrika iyo beesha caalamkuba taageerada ay u muujiyeen soomaaliya ayaa sheegay soomaaliya si ay cadowga uga adkaato inay u baahan tahay taageero dhammaystiran waxaana madaxweynuhu uu sheegay inuu rumaysan yahay in haddii iskaashi iyo dhaqaalo loo helo qorshaha amniga dowladdu ay u dejisay muddo gaaban looga adkaan karo al-shabaab AMSOM has been in Somalia for the past 10 years. And of course, AMSOM um, and amisom waxay Somalia soomaaliya joogtay tobankii sano ee lasoo dhaafay dabcan amisom iyo ciidamada qalabka sida ee soomaaliya waxay iska kaashadeen dagaal ka dhan al-shabaab waxaan rumaysanahay in taas lagu guulaystay al-shabaabna laga saaray goobo ay gacanta ku hayeen laakiin haddana waxaan rumaysanahay inayna sugayso waddo dheer waxaan u baahannahay inaan isla meel dhigno qorsho wada jir ah innagoo si firfircoon ula dagaalamayna al-shabaab waxaan rumaysanahay inay tabar dareeyeen haddii aan sii wadno iskaashiga innagoo taageero ka helayna midooda yurub iyo beesha caalamka si loo sii wado howlgalkan waxaan awoodi karnaa inaan al-shabaab uga adkaano muddo gaaban to continue funding this operation. We will be able to defeat Al-Shabaab in a very short order.
dhismaha ciidanka qalabka sida ee soomaaliya oo hela tababar iyo tasiilaad ku filan ayaa gunaanadkii shirkan loo arkay inay tahay waddada keliya oo looga adkaan karo al-shabaab oo muddo ka dagaalamaya soomaaliya garowshiyahaas waxauu fursad muhiima siin doonaa dhismaha ciidanka soomaaliya oo marar badan dowladda soomaaliya ay ku celisay ahmiyadda ay u leedahay si ay dalkeeda uga saarto al-shabaab
waayahay aad iyo aad buu umahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa cali baashe cabdilaahi cabdi oo soo koobayey war-saxaafadeedkii laga soo saaray shirkii looga hadlayey ammaanka iyo nabadgelyada soomaaliya oo lagu soo gebagabeeyey magaalada kambala oo markaa shirka ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka socotay wadamada ay ciidamada ka joogaan soomaaliya waxaana lagu ballamay in ay sii socdaan howlgalka ciidanka amisom ay ka wadaan soomaaliya tan iyo inta ay ciidanka qalabka sida ee soomaaliya ay la wareegi karaan ammaanka guud ee waddanka intaa kadib madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo wafdigii uu hogaaminayey waxa ay ku soo laabteen magaalada muqdisho garoonka markii ay ka soo degeen ayaa warbaahinta waxaa la hadlay wasiirka difaaca soomaaliya
natiijada ka soo baxday waxaa ka mid ah marka ugu horraysa in la ixtiraamo madax bannaanida jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madax bannaanida iyo midnimada jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed isla markaasna la garab istaago dadaalka ay waddo dowladda federaalka ee ku aadan dhinaca amniga iyo dib u soo celinta sharciga iyo kala dambaynta isla markaasi waxaa aada loo soo dhoweeyey wada shaqaynta ay la leedahay dowladda federaalka dowladaha xubnaha ka ah waxaa kaloo halkaasi natiijada ka soo baxday ka mid ah in ciidamada qalabka sida dib u dhis lagu sameeyo dowladaha soomaaliya taageerana laga codsaday in la garab istaago dowladda federaalk soomaaliyeed dib u dhiska ciidamada qalabka sida guud ahaan gaar ahaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed si ay u awoodaan dib u hanashada amniga amniga iyo guud ahaan waddanka Security plan for Somalia.
waa tahay kaasina wuxuu ahaa wasiirka difaaca soomaaliya oo nooga warbixinayay natiijadii ka soo baxday shirkii kambaalo lagu soo gebagabeeyey
Oh jogsiin jidinkaana aan ku marayn oo jeexaya un gurigo kala dilaaciya jire waxyaalaaan laga jogsiin jidinkaana aan ku marayn oo jeexaya un gurigo kala dilaaciya jire
waa taa dhegeystayaal habeen wanaagsan mar kale een, goordhow waxaan idiin soo dayn doonaa ee, ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya xasan cali khayre iyo wafdi uu hogaaminayo oo u kicitimay waddanka maraykanka halkaas shir bay uga qaybgelayaan shirkaas wuxuu ugu saabs- ku saabsan yahay ayaan goordhow idiin soo dayn doonaa hase yeeshee een, bal aan markaan fiirino een, deegaanada een, ah, maamulka hirshabeelle ammaankiisa guud iyadoo aad ka warqabtaan in qolyaha argagixisada ah ay isku dayeen een, in ay qabsadaan degmada balcad oo ka mid ah degmooyinka gobolka shabeellaha dhexe qadka telefoonka hadda waxaa si toosa ugu jira wasiirka amniga een, maamulka hirshabeelle cabduqaadir aadan jayle een, wasiir bal soo dhawow marka hore habeen wanaagsan een, si kooban iigu sharax een, ammaanka guud ee deegaanada hirshabeelle
Een- een, asalaamu calaykum waa mahadsantihiin radio muqdisho iyo dhammaan baada intay dhegeysanayso Een, een, haddii aan ka waramo een, ammaanka guud een, muxuu ahaay dowlad goboleedka hirshabeelle Een, waa waa- alxamdulilah waxaan dhihi karnaa waxaan nahay caas- ma- maamulka keliya ee ama maamulka labaad ee degan caasimadiisa ee caasimadiisa ku shaqeeya Een, culaysaad waa iska jiraan oo marka qaar maaragtay inta badan dhaco oo nimanka maaragtay ashaab ee weerar lagu soo qaado Een, waxaa ugu dambeysay dhacdadii shalay ka dhacday degmada balcad oo ay la eegteen een, ciidamada amisom oo raashin usoo waday een, een, doctor Afeef ee maaragtay ma- magaalada madaxda dowhar dowlad goboleedka hirshabeelle
waayahay een, waad ku mahadsan tahay inaad si guud bal noogu sharaxdo een, ammaanka guud ee een, deegaanada hirshabeelle bal dhinaca balcad aan imaano hadda caasimadda maamulku waa magaalada jowhar een, degmada ka soo sokaysana waa degmada balcad bal dhegaystayaasha een, radio muqdisho si kooban waxaad bal een, sharaxaad kaga siisaa sidey ku dhacday in argagixisada ay soo haweystaan balcad
Een, walaal waa mahadsan tahay een, sida aan sidaa ka warqabtaan een, maalimahan waxaa jiray howlgal laga sameynayay maaragtay inta udhexaysa balc iyo jowhar ee, khaas ahaan ceelka ceelka geelow iyo maaragtay gololey Een, halkaasoo maaragtay meeshii ahayd ee, meelihii kusoo dhawaasan jireen oo maaragtay geedihii laga laga jaray oo dhul banaan laga dhigay Een, shalay oo ahayd maalin jimca oo maalin dadka ay nasanayaan oo maalin maaragtay ee dadkii intooda badan maalin ciid u ah ee waxay isku dayeen maaragtay inay dhibaateeyaan dadkii maaragtay deegaanka ahaa Een, saas ilaaha ku mahadsan waxay maaragtay khasaare gaarsiiyeen baabuurtii amisom oo waddada maraysay kadibna waxay isku dayeen inay maaragtay hujuum ay isku dayaan inay la wareegaan degmadii balcad taas waana u suurageli weysay anagoo garabka helena ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo maaragtay gurmad ka baxay ee magaalada jowhar maaragtay waxaa ilaahay noo- noo surogeliyey in maaragtay meeshii laga saaro oo maaragtay degmada balcad ay gacanta kusoo noqotay dowlad goboleedka hirshabeelle waaya marka ilaa iyo hadda maxaad warahoo ka hesheen maadaama dee dadkii deegaanka ay idinla shaqaynayaan halkay ka yimideen maleeshiyadan een, degmada soo weerartay
Een, walaal een, shalay dadkii meesha tagaan ba ka mid ahaa oo maaragtay maxal isla xalay kasoo laabtay yacni taliyaha booliska ee, dowlad goboleedka hirshabeelle Ee, nimankan maaragtay waxay maaragtay xooggooda u- ay degan yihiin ama maaragtay ay ku dhamaystaan beerahan u dhexeeya balcad iyo afgooye meesha loo yaqaano basra meesha culayska ugu badan uu ka jiro waa halkaas oo maaragtay waa dhul maaragtay beeraley ah oo maaragtay beerihina la maaragtay lama gubi karo ama maaragtay waa meel oo dakli uu ka yimaado marka meelaha ay ku dhuumaystaan meelahaasaa ugu xoogan meesha ay ka yimaadeenna waa dhankaas iyo basra waaya laakiin wasiir waxaa la isweydiinayaa een, meesha hadda een, mas-uuliyiinna waa joogeen ciidamadiiyaa sidoo kale joogay dad rayida ayaa degmada ku sugan hadday shalay u suurageli lahayd dee guud ahaan degmada inay gacanta ku dhigaan dadka rayidka ayay dhibaateyn lahaayeen deegaankan hadda balcad u dhow aad sheegayso een, inay argagixisadu joogto maxay tahay waxaa hortaagan ciidanka qalabka sida inay tagaan iyo ciidanka kale midowda afrika ee ku sugan isla degmada
Een, een, walaal wa- kolley waa maaragtay qorshahaas ama istaraatiijiyadaas way way degsan tahay sida loogu howlgali lahaa maaragtay inaan sii hordaca ma rabo laakiin maaragtay waa qorshe u degsan dowladda federaalka iyo maaragtay dowlad goboleedka iyaga iska kaashanaya waaya saas ugu jiraa maaragtay meesha lagu xaqiijina ammaankeeda wa waaya hadda waddadan balcad iyo jowhar u dhexaysa mararka qaarkood ciidanka qaranka ayaa miinooyin loogu dhigay sidoo kale amisom baa jirta in miinooyin loogu dhigay ee waddadaas maxay tahay mushkiladda haysata
walaal dadkan waa maaragtay inta badan waxay adeegsadaan maaragtay dad iska dhigaayo maaragtay ama xoololey ama dad maaragtay dhuxul soo goostay oo kale inay maaragtay miinooyin usoo dhiibaan ay habeenkii oo- oo qiyaas ay geliyaan taasaa u suurageliso dadkii dad deegaankii ama ka mid ah dad ay ku- dadka shacabkay ku dhex nool yihiin dadka dhex baxsan ma ahan marka mar haddii maaragtay miina iyo wax kusoo aroortay waa dareemi kartaa iyo maaragtay dagaal oo gaadma ah sabartii meesha ay gaarsiisantaa waa aad dareemi iyo aad kartaa iyo aad laakiin de waxaa jirto mar maahan laba maahan saddex maahan ay miinadaas meesha la dhigay de maxaa cashir looga qaadan la'yahay
walaal waa dadaal ma yaro oo maaragtay dadaal oo dowlad goboleedka oo aad dareemi karta curdan ah oo maamul cusub ah waad dareemi kartaa oo ciidankiisa maarata haddaan weli aan isku filnayn oo ciidankii hadda ciidan cusub oo maarata tababar iyo maarata ku jira iyo iyo isfahan gooni ah dadaalna ma yaro maaragtay mar walba isbuuc walba meesha waa laga howlgalaa oo hadda geedihii iyo wixii maarata dibka ka jira waa laga waa laga nadiifiyey marka waan rajayn doonaa insha allah in maaragtay dhammaan maarata ammaanka la xaqiijiyo Wa- waaya hadda qo- ee, m- hadda qorshuhu muxuu yahay maadaama dee degmadii hadda een, ammaankeedii ciidanka ay sugayaan een, maamulkii sidoo kale uu joogo een, dhinaca dee magaalada jowharna adinkiibaa joogo maamulkiibaa ku shaqaynaya een, hadda qorshaha degan muxuu yahay
Een, walaal een, marka ma- laga hadlayo ammaan waa dareemi kartaa lama dhici lama hordhici karo in maaragtay lasii sheego qorshihii ama xeeladii dagaalka in lasii hor laga- lagama hordhici karo Eh, laakiin waxaan insha allah ku dadaalaynaa in maaragtay ammaankaas la xaqiijiyo oo u dhexeeyo degmada balcad iyo jowhar hadduu ilahay u sheego.
waaya barbaganda waxaa jirtay warbaahintu aad ay iskula dhex marayeen arrimaha balcad markaa usoo laabto waxay lahaayeen argixisadu degmaday gacanta ku dhigeen een, xabsigii bay tageen ama saldhiggii booliiska degmada een, maxaabiis ku jirta bay sii daayeen idaacad meesha taalla bay qaateen waxaas miyay jirtaa
Een, walaal waa dareemi kartaa haddii ay degmadii ay gacanta ku dhigeen maaragtay wax qarsoomi kara inaysan waa dareemi kartaa Een, meesha hadda baabuurta ay ku gubteen ama baabuurta ay wax ku gaareen maaragtay degmada balcad waa wa- wa- waxay u jirtaa markay ugu yartaa laba kilomitr Een, waa isku dayeen nimankan inay degmada la wareegaan laakiin uma suuragelin Een, maaragtay iyagoo dagaalkooda u yahay ku rafaco oo ka dhaqaaq maaragtay iyo maaragtay meeshay isku dayeen inay ciidamada hajuumaan laakiin ciidamadooda iska difaacay iyo gurmad ka soo baxay dhanka muqdisho iyo mid ka baxay dhanka jowhar waxay way ka baxsadeen meeshii oo dagaalku ka dhacay waaya aad baad umahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa wasiirka een, amniga maamulka hirshabeelle cabdiqaadir aadan jeelle oo qadka teleefoonka iigu warramayay isagoo ku sugan magaalada jowhar wuxuuna iiga warbixinayey dhacdadii een, shalay ka dhacday een, degmada balcad iyo een, qorshaha kaga degan waddada u dhexaysa een, balcad iyo magaalada jowhar oo muddooyinkii dambe een, falal ammaanka lidii ku ah ay ka dhacayeen wasiirkuna dee dhowr su-aalood aan weydiino uu nooga jawaabay waxaa naga xasuusin ah in maamulka magaalada balcad aan qadka telefoonka kula xiriirnay hase yeeshee way noo suurageli weysay inay nooga warbixiyaan wixii dhacay
nala jira oo haddana naga jira oo misana nala jira ujadahay uu goon taho ninkii nala jira oo haddana naga jira oo misana nala jira ujadahay uu goon taho
waayahay mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaasha hadda nugu soo biiray waxay nagala socdaan radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobo dhowra ayaa noo soo socda muqdisho haddii aan kusoo laabto wafdi ballaaran uu hogaaminayey ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya ee mudane xasan cali khayre ayaa ka dhoofay garoonka caalamiga aadan cadde ee magaalada muqdisho wafdiga ra-iisul wasaaraha ayaa kusii jeeda waddanka maraykanka halkaas oo iga qayb galayaan shir ka dhacaya magaalada new york waxaa ka mid ahaa wafdiga ra-iisul wasaaraha xubno ka tirsan labadiisa gole wasiirada iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda soomaaliya ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo wafdigiisa ayaa ka qayb gelaya shir looga hadlayo een arrimaha waddamada soo koraya oo soomaaliya ay ku jirto sanadkan labada kun iyo siddeed iyo tobanka kaas uu soo qabanqaabiyey bangiga adduunka waxaa la filayaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya xasan cali khayreeh iyo wafdigiisa in ay kulamo kala duwan ay la yeeshaan madaxda shirkaasi ka qaybgelaya waxyaabaha ugu badan oo diiradda u saaran ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya waxaa qayb ka ah dal- dadaalada dowladda soomaaliya ay ku doonayso in lagu soo kabciyo dhaqaalaha soomaaliya wafdiga ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya inta ay ku sugan yihiin waddanka maraykanka sidoo kale waxa ay la kulmi doonaan jaaliidaha soomaaliyeed ee waddankaasi ku nool inta uu qaato waqtiga ay halkaa shirka ay u joogi doonaan haddaba wixii ku soo kordha wararkeenna iyo barnaamijyadeena soo socda ayaad ku maqli doontaan wararka ku saabsan dhanka muqdisho intaanan ka bixin guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow ayaa maanta muqdisho waxa uu kula kulmay wasiirka dastuurka soomaaliya arrimaha ay ka hadleenna waxaa ka mid ah halka uu marayo dib u eegista dastuurka qabyada ah iyo sidii iyana kaalintooda ay uga qaadan lahaayeen fiirinta dib u eegista shacabka ku nool magaalada muqdisho kulankooda markii uu soo dhammaaday ayay warbaahinta ay la hadleen marka hore waxaan ku hormarayaa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho waxaana kadib mari doona wasiirka dastuurka soomaaliya cabdiraxmaan xoosh jibriil
bismi llahi raxmaan raxiim bahal saxaafadda marka hore idiin mahad celinaynaa maanta waxaan aada ugu faraxsannahay wasiirka wasaaradda dastuurka mudane cabdiraxmaan xoosh jibriil iyo agaasimaha guud ee wasaaradda dastuurka la taliyayaasha zahra iyo bekos iyo maamulka gobolka banaadir inaan ka wada shirnay sidii loo dardargelin lahaa howlaha muhiimka ah ee wasaaradda dastuurka federaalku ay waddo ee ku aadan sidii shacabka looga qeybgelin lahaa talada dastuurka bacdamaa dastuurku yahay heshiis bulshana ay bulshadii u lahaan lahayd annaga ka maamulka gobolka banaadir oo wakiilka ah shacabka gobolka banaadirna waxaan u ballan qaadnay inaan si hagaar la-aanah ugala shaqayn doono ayagana ka codsanay in shacabka la gaaro degmooyinka ilaa iyo waaxyaha oo shacabkan gobolku ay noqdaan shacab dastuurkii qarankana aada u fahma la fahamsiiyo loo sharaxo si hadhow talada ay ku darsanayaan ay u noqoto mid iyagoo fahamsan uu dastuurku noqdo dastuur shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan xitaa shacabkeena qurbaha laga wada qeybgeliyo annagana ka maamul gobol ahaan waxaan diyaar u nahay mudane wasiir inaan si garab istaag ah howlahaas baaxadda leh ead haysaan bulshadii gobolka banaadirna isku keyn xirno taladii laga qeybgeliyo taladoodii oo aruursanna ay noqoto midda lagu dhisi doono iyadoo talooyinka gobolada kale iyo qurbajoogtana muhiim noo wada yihiin marka soo dhowaada waa idinkaga mahad celinaynaa sida wasaaraddu ay in muddahaba u shaqaynaysay muddadii sanadka ahaydna horumarka aada samayseen uu muuqdo goboladii intiisa badan aada gaarteen dadkii loola soo tashtay weliba annaga waxaan rabnaa tashiyada inay dhalinyarada haweenka dadka baahiyaha gaarka qaba aada loogu badiyo aadna loo dhagaysto waddanka soomaaliyana wax iskale waa shacabka shacabkana waa dowladduna waxay wax ku tahay shacab marka sidaas daraaddeed soo dhowaada waxaana idiin rajaynaynaa in howlahan dastuurkana uu meel fiican gaaro arrimaha muhiimka ahoo la rabo wixii siyaasadda u baahanna anigoo shacabka matalayana aan madashii qaranka geyno wixii ra'yigii shacabka si taladoodana loo loo dhagaysto waa mahadsantiin soo dhawaa mudane wasiir wiilisow iyo ku-xigeenadiisa tuulax iyo basma xogeeyaha guud cumar la taliya nimco dhexda saxaabadda asxaabtaan ila socoto kulliga waa idin salaamaya guddoomiya aadaan u mahadsan tahay soo dhoweynta diiran aad ugu soo dhaweysa xafiiskaaga oo aan idinku soo booqanay iyo talooyinka aan isweydaarsanay saa u sheegtay eh, eh, eh, dastuur samaynta aan gacanta ku hayno waa masiir oo weyn oo ummadda soomaaliyeed ay leedahay Eh, maadaama ummadda soomaaliyeed ay leedahayna saa u sheegtay waa inay ummadda soomaaliyeed ka- ka- ka dareemaan inay lahaansho leeyihiin eh, processkii ama habraaci loo raaci lahaa in lagu dhammaystiro dastuurka Eh, eh, sida keliya ay lahaansho ku lahaan karaan waxa waaye saa adiga u muujisay inay ka qayb galaan dooda socoto ayna aragti ka dhiibtaan Eh, haddii eh, in yaroo siyaasiyiin intay meel isugu tagto ay dhahaan dastuuraan soo dhammaystiraynaa dastuurkaas yacni ma yeelan doono eh, kalsooni eh, eh, shacabka ah haddiise shacabka dareema inay wax ka leeyihiin shacabkana waxay- waxay waxay dareemi karaan inay wax ka leeyihiin hadday ku guda jiraan debate ka socdo iyo wada hadallada ku saabsan een, ah, dastuurka dhammaystirkiisa ama ha noqdaan kuwa wax iska technical ha noqdaan ama kuwa sida xun la isugu haysto oo oo oo oo xal siyaasad u baahan intaasba inay kala regsan yihiin aragtina ka dhiiban karaan oo muhiimaday leedahay Eh, saa og tahay gobollo badanaan tagnay oo aan geynay eh, wada tashiga Eh, gobolka banaadir ma ahayn eh, nagama maqnayn inaan inaan nimaadno laakiin waqtigeedaan la sugayna Eh, waxaan ku faraxsanahay maanta inaan loo ballan qaaday in aan gaarsiin karno eh, wada tashiga degmooyinka oo dhan eh, ka bilaabo wada jir ilaa na- hodan iyo halwadaag iyo shangaani iyo meel walba inaan gaarsiin karno oo aan ugu tegi karno xarintooda aan ugu tegi karno Eh, ballanqaadkaasna aadaan ugu far- aadaan ugu faraxsannahay waana waana ka shaqaynaynaa Eh, waxaan kaloo rajaynaynana inaan badinno wada tashiga oo eh, eh, maamulka guddoonka gobolka iyo maamulka iyo eh, degmooyinka eh, eh, guddoomiyaashoodana inaan aan iyagana is aragno aan aragti ka wada yeelano kabacdina shicibka aan aan- aan usii gudubno Eh, mana noqonayso hal mar keliya waxaan waxaan ballan qaadaynaa inaan aan noqonaa partnership aan samaynaa oo aan aan shicibka sidaan ugu dhaweyn lahayn eh, siyaasaddan loo dhan yahay oo aniga adiga hore uga soo wada shaqayn jirnay inaan gaarsiinaa wixii oo annaga kaalmaha looga baahan tihiinna eh, diyaaraan u nahay Eh, waxaan rajaynayaa guddoomiye eh, tuulax iyo tiimkiisa inay moka forumka aan samaysanay oo ah madasha lagu wada hadlo ay ku wada hadlaan wasaaradaha dast- dastuurka maamul goboleedada iyo wasaaradda dastuurka federaalka ay ku wada hadlaan inay ka soo noqdaan xubin muhiima Eh, shirkan loogu soo horay haddaan qaban doono oo ku saabsan madashaas wuxuu ka dhici doonaa baydhabo toddobiyo tobanka siddeed iyo toban iyo sagaal iyo tobanka bisha march marka mar labaad waxaan ku leeyahay guddoomiye aada u mahadsan tahay waxaan idin rajaynaya kulligiin eh, shaqo fiican iyo mataqaanaa eh, horumar haddii ilaah yidhaahdo waa mahadsantihiin
codkaasina wuxuu ahaa wasiirka dastuurka soomaaliya cabdiraxmaan xoosh jibriil waxaana ka horreeyey guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yareysow labadaba waxa ay ka warbixinayeen kulan ay maanta ku yeesheen magaalada muqdisho oo ku saabsanaa qaabka een, shacabka muqdisho looga talagelin lahaa dib u eegista een, dastuurka soomaaliya oo hadda qabya ah barnaamijka bandhiga waraysyada ayaan weli ku guda jirnaa ee markaan bal aan fiirino ee sideedda maarso oo maalmo kooban ay inaga xigaan waa maalinta een haweenka adduunka ah ay u dabaaldegaan maalintooda haweenka soomaaliyeed waxa ay ka mid yihiin een haweenka maantaas oo kale een dabaaldegyada sameeya een maalmahanna waxa ay wadaan abaabul een ku aadan sanadkan labada kun iyo siddeed iyo tobanka een qorshihii ay la imaan lahaayeen oo ku aadan dhinaca horumarinta soomaaliya ama haweenka soomaaliya een, waxaan qadka telefoonka ah aan kula xiriiray madiine maxamed warsame goonyare oo ah guddoomiye ku-xigeenka ururka haweenka qaranka soomaaliyeed Ee, guddoomiye marka hore habeen wanaagsan kusoo dhawow barnaamijka bandhiga waraysyada Een, si kooban waxaad noola wadaagtaa bal een, maalinta een, haweenka adduunka ee sideedda maars oo maalmo kooban ay inaga xigaan diyaargarowga aad ku jirtaan
ugu horeysa horta aada iyo aada ayaan idinkaga mahad celinayaa fursada qaaliga aada isiiseen ee ku saabsan munaasabada sideeda maarso waxaa la socotaa haweenka soomaaliyeed waxay kamid yihiin haween haweenka adduunyeynaha maalintaana waa maalin taariikhi oo haweenka adduunka oo dhan ay u dabaaldegahayaan ama xusayaan maalintaa loo loo askeeyey haweenka Ee, haweenka soomaaliyeed oo ka mid ah haweenweynaha adduunka ee, gaar ahaan kuwa ku nool soomaaliya ee, waxay waxay meel walba ay joogaan ugu diyaar garoobahayaan sida u xusi lahaayeen u qiimeyn lahaayeen u qadarin lahaayeen maalintaa haddaa usoo laabto oo caasimada ama muqdisho annaga ururka haweenka qaranka soomaaliyeed wuxuu tabaabasho xooga ugu jiraa sidii maalintaas qiimaha ay nagu le- ay noo leedahay aan usoo saari lahayn annagoo la kaashanayno wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Ee, waxaa barnaamijyo qiimo badan loogu samayn doonaa muqdisho barnaamijyadaas oo iskugu jiro fantasiyo iyo mataqaanaa is-imaad iyo kulamo maalinta bisha toddobadeeda ururada bulshada rayidka ayaa iskale inay barnaamijkaas ay xusaan Ee, haweenka saa ula socotaan sano walba waxay leeyihiin halkudhegyo ama ee, wax loogu talagalay oo lagu magacaabo maalintaas Ee, sanadkan labada kun iyo sideed iyo tobanka ee, waxaa lagu dhawaaqay in horumarin loo sameeyo haweenka reemiyiga xoolo dhaqatada ah haweenka iskaashtooyinka iyo haweenka danyarta ah ee ku nool magaalooyinka kuwa qaxootiyada ah kuwa barakacayaasha ah iyo kuwa soo noqday qaxootiyada soo noqday waay waa waa taa marka aadaa u mahadsan tahay koley een, aad baad uga shaqaysaa horumarinta een, haweenka soomaaliyeed guddoomiye ku-xigeenkii ururka haweenka qarankana waa tahay Ee, diyaargarowga markii laga gudbo sanadkan waxyaabaha aad la imaan doontaan maxaa ka mid ah in wax la xuso koley waxaa ka fiican in wax lasoo bandhigo
Ee, annaga ee, xuska horta waa waa wax muhiim ah oo munaasabadda ay leedahay laakiin waxa lasoo bandhigayo waa barnaamijyo haddaan kaaga warramo xilka ka saaran ururka haweenka qaranka soomaaliyeed sanadkan waxaan soo bandhigaynaa inaan haweenka soomaaliyeed u samayno mashaariic kala duwan warshado yaryar oo dhaqaalahooda kor loogu soo qaadayo noloshoodana kor loogu soo qaadayo taas oon ujeedadeena ay tahay in aan fakriga kala dagaalano haweenka in aan mataqaanaa gaajada kala dagaalano haweenka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ururka haweenka qaranka soomaaliyeed wuxuu mas-uul ka yahay haweenweynaha ku nool gobolada iyo degmooyinka dalka oo dhan waay ee ee, muddooyinkii dambe aad baad ugu dadaalayseen een, inaad ka dhex muuqataan een, horumarada kala duwan ee wadanka uu samaynayo siiba aad waxaad ugu dadaasheen een, dhanka siyaasadda markii la yidhaahdo haweenka adduunka halkay kaga jiraan haweenka soomaaliyeed
runtii sidaa la socotid ee adigana kama adbaxsanid oo dalka waad joogtay haweenka soomaaliyeed waxay la daruuf ahaayeen shacbweynaha soomaaliyeed maantana waxaad la socotaa dagaaladii iyo abaarihii iyo iyo mataqaanaa ee ee cuduradii dalka ka dilaacay haweenka soomaaliyeed kaalin weyn ayay ka qaateen Ee, marka hadda waxaan nahay waxaa noo dhalatay dawlad haweenka gacan siinayso iyo wasaarad wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka oo u taagan inay haweenka gacan siiso ururka haweenka qaranka soomaaliyeed maanta waxaan leenahay in aan sanadkan sanooyinka kale ay nooga duwanaato maadaama dagaallo aan kasoo baxnay iyo colaado iyo gaajo waayahay een, labada kun iyo sideed iyo tobanka een, ayaa la marayaa een, caalamkii horumaro ayuu ku tilaabsanayaa ee, hadda haddaad tihiin haweenka soomaaliyeed halkee la marayaa ayaad isleedahay dhanka horumarka markii la yidhahdo haweenku ay samaynayaan
haweenka ee, horumarka ay sameynhayaan dhanka ay marahayaan waxaa weeye in aan fakriga laga baxo oo iskaashitooyin loo sameeyo mashaariic kala duwan aan u sameynayno oo u qorshaysan tahay xagga beeraleyda xoolo dhaqatada iyo xa- xagga farshaxanka saa la socotid haweenka soomaaliyeed gacmaha oo u laabnaayeen maanta waxaan rabnaa gacmahooda inay fidiyaan waxay yaqaaneen ay soo bandhigaan taayandaayiga ay sameeyaan beeralayda in loo sameeyo iskaashatooyin haween beeraley ah oo soo saaranayo eh, dalagyadii beeraha eh, kuwa kalluumaysatada oon rabno inaan barnaamijkooda uu noqdo inay kalluunkii kacdan ka qaataan waxaa intaa u dheer dhinaca siyaasadda ururka haweenka qaranka soomaaliyeed wuxuu garab siiyaa uu garab taagan yahay oo u dagaalamayaa xoojinta iyo dhidib u-aafidda dowladnimada soomaaliyeed ee maanta noo dhalan
waa tahay ka taasina waxay ahayd guddoomiye ku-xigeenka haweenka een qaranka soomaaliyeed madiine maxamed warsame goonyare oo qadka telefoonka igu warramaysay waxayna ka warbixinaysay maadaama ururka haweenka qaranka soomaaliyeed ay hogaamiyaan een qorshaha een sanadkan ay la imaan doonaan iyo diyaar garowga ay ugu jiraan siddeedda maarso haddaba gobollada soomaaliya aad bay ayana haweenka ku nool ay u diyaar garoobayaan een waryaheena aamine xuseen ayaa qadka telefoonka waxay kula xiriirtay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka nugaal faadumo axmed nuur waxayna ugu horeyn bal ay weydiisay iyadoo magaceeda ku bilaabi doonta haweenka gobolka nugaal ku nool iyona siday ugu diyaar garoobeen maalinta sideedda maarso ee soo socota waxaa la dhahaa faadida axmed nuur gaarigaal waxaan ahay gudoomiyaha haweenka gobolka nugaal casimada puntland ee garowe
haye n gudoomiye waxaa nooga warbixisaa bal u diyaargarowga maalinta haweenka n oo nagu soo food lahay sideedda maarso
aad iyo aad ayaa looga diyaargaroobayaa puntland haddana waxaa jooga dhammaan gobolada sagaal gobol mid jooga guddoomiyayaashoodii waxayna diyaar u yihiin inay sideedda maarso qabtaan oo ku qabtaan goboladii wasaaradda ayay joogaan oo shirla leh halkaasaa lagaga wada hadlayaa dhammaanna waxaa lagu qabanayaa si aad iyo aad u fiican baa loogu diyaargaroobaya oo loo qabanaya
haye ka maamul ahaan adiga maadaama aad tahay gudoomiya ururka haweenka ee gobolka nugaal ee gobolka nugaal ahaan bal gabdhaha haweenka ku nool sidee iyagana ugu diyaargaroobayaan qaabceenkee markaa door intay leegaa kaga qayb qaadan kartaan maanta haweenka xuska
saad og tahayba sideedda marka la kala duwana gobolada dhan isku si ayay ugu diyaargaroobaanin gaar ahaan caasimada puntland aad iyo aad ayaa looga diyaargaroobaa dhammaan waa loo wada taagan yahay waa loo wada diyaar maalintii maarta dhalatay ilaa sideedda maartana waxaa loo taagan yahay diyaar garow ayaa loogu jiraa waa la sugayaa waa la qalqaalinayaa dabaafashaheedi baa lagu jiraa waa laysu soo baxayaa waa la imaanayaa xaflad weyn baa la qabanayaa waa laga hadlayaa taariikhda maarta soo dhawaynteeda qaysada haweenka aad iyo aad ayaanu uga hadlaynaa saxadeedaan ka hadlaynaa muxuu horumarkaan ka hadlaynaa sideedda maarta qaysadeeda dadweynaha oo dhan lagaga laga laga dhigayo ayaan ka ka hadlaynaa warbixino badan baa jira aad iyo aad baa had iyo jeer rabnaanta kudama aanu ugu diyaargarownaa haddana diyaar baanu nahay waa tahay sanadkan misladiin sanadada kale waa ka duwnaan doonaa
haa mar kasta oo muxuu ahayo la gaadmiro oo dawladda weynaato ama dowlad goboleedka weynaado waa kasii weynaanaysaa waa kasii dhaqaalo badnaanaysaa inkasta oo abaara hadda soo mareen dadka iyo maaragtay siday tahay waxa weeye aad iyo aad baa loo fiican yahay aad iyo aad baan muxuu ahay nabadgelyo iyo waxayba jiraan aad iyo aad baa muxuu ahay loogu diyaargaroobayaa loona diyaargaraysan yahay
codkaas aad maqlaysaan waa guddoomiyaha ururka haweenka een gobolka nugaal oo magaalada garoowe iyadoo ku sugan qadka telefoonka ugu warramaysa radio muqdisho een waxaana inoo wareegsanaysay waryaheena aamine xuseen barnaamijka bandhigga waraysiyada ayaad weli la socotaan
Thank you.
waa tahay barnaamijka bandhiga ayaad weli la socotaan maamulka gobolka banaadir arrimihiisa haddii aan ku laabanana maamulku waxa uu soo saaray maanta arrimo ku aadan in shaqadii laga joojiyey qaar ka mid ah shaqaalaha u shaqeeya maamulka gobolka banaadir ama dowladda hoose xogyaha guud ee maamulka ayaa warbaahinta la hadlay waxa uuna si kooban u sharaxay sababta keentay in shaqaalahan shaqada laga joojiyo
shirkeena jaraad wuxuu ku saabsan yahay maamulka gobolka banaadir oo shaqada ka joojiyey shaqaale ka tirsan maamul shaqaalaha gobolka banaadir ee dowladda hoose ee muqdisho oo sameynaya shaktiyo been abuur ah ama loo yaqaano cabdila shadeeye kaasoo ka tirsan shaqaalaha gobolka maamulka markuu arkay cadeymihii iyo iyo kiiskii oo dhammaystiran uuna baaray uu si taxadar leh loo baaray la helay shabadihii iyo warqadihii shaktiyada fowjarka uu ku shaqayn jiray waxa uu u gudbiyey xarunta c i d-da ee dembi baarista kadibna waxaa la go-aamiyey markii lala tashatay khubarada sharciga ee dowladda hoose ee muqdisho in shaqaalahaas shaqada laga joojiyo arrintiisa lagu wareejiyo ciidanka booliiska sidoo kale maamulka gobolka wuxuu baaritaan ku wadaa ama uu ku daba joogaa dukaamada shaktiyada been abuurka cabdirashadeeyaha ku shaqaysta asigoo hadda dukaamada qaar kiisaskooda lasoo helay baaristoodana ay socoto sidoo kale maamulka gobolka wuxuu go-aan ku gaaray inuu la dagaalamo ama uu ka hortago dukaan alla dukaankii ku shaqaynaya shakti been abuur ah oo diidan inuu bixiyo lacagta canshuurta ku waajibto si uu helo sharci shakti sharci ah oo kasoo baxay dowladda hoose muqdisho sidoo kale maamulka gobolka wuxuu kula dardaarmaya ganacsatada gobolka inay hubiyaan sharciyada ganacsiga ay haystaan sababtoo ah shatiyada been abuurka waa dembi weyn qofkii lagu qabtana uu ku mutaysanayo ciqaab ama ganaax aad u adag waad mahadsantihiin
xogayaha guud ee maamulka gobolka banaadir oo warbaahinta maanta kula hadlayay xarunta aqalka dowladda hoose ee xamar oo markaa sheegayey in shaqaalo ka tirsan maamulka dowladda hoose shaqo joojin lagu sameeyey maamulkuna waxa uu ku eedeeyey in ay markaa iibiyeen shatiyo ganacsi oo been abuur ah maamulkuna oo arrintaa uu fahmay islamarkaana shaqo joojin uu ku sameeyey maamulku sidoo kale wuxuu u digay shatigaas ganacsiga ganacsato haysata haddii lagu lagu arko iyana in sharciga la marin doono
waxyaalaha
waata dhegeystayaal barnaamijka bandhiga waraysyada ayaad weli la socotaan raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaad kala socotaan haddii aan fiirino arrimaha ku saabsan dhinaca gobolka hiiraan wararka naga soo gaaraya waxa ay sheegayaan in ciidamo ka tirsan xoogga dalka soomaaliyeed ee halkaa ay ka wadaan howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka degmooyinka gobolka hiiraan iyadoo deegaano ka tirsan magaalada beledweyne ciidamadu ay howlgallo ay ka sameeyeen islamarkaana tuulooyin magaalada beledweyne hoostaga in ciidamadu ay dagaal kula galeen qolyo ka tirsan argagixisada soomaaliya weli lama hayo arrimaha ku aadan in khasaaraha rasmiga ah maleeshiyaadka lagu dilay howlgalka saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee ku sugan gobolka hiiraan ayaa soo sheegaya in khasaare xoogle la gaarsiiyey maleeshiyaadka howlgalka markaa ujeedku uu ahaa ayna faahfaahin doonaan markii howlgalku uu soo gabagaboobo sidoo kale dhinaca gobolka shabeellaha dhexe sidaad ka warqabtaan waxaa jiray in ciidanka xoogga dalka iyana halkaa ay howlgal ay ka wadaan islamarkaana ay ku jiraan diyaargaroow ku aadan qaabkii gobolka shabeellaha dhexe meelaha ay ka joogaan qolyaha argagixisada ah looga saari lahaa dhinaca gobolka galguduud markii la yidhaahdana gobolkaas waxaa ka socda dib u heshiisiin heer qaran ah iyadoo maamulka galmudugna uu door weyn ku leeyahay dib u heshiisiinta ka socota degmooyinka gobolka galguduud degmada cabudwaaq ayaa ka mid ah meelaha dib u heshiisiinta ay ka socoto halkaana waxaa ku sugan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug mas-uuliyiintaasna waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug waxaana halkaa loo joogaa sidii loosoo gabagabeyn lahaa loo soo gabagabeyn lahaa gogol nabadeed oo ku fidsan magaalada cabudwaaq oo beelaha taga tuulooyinka degmooyinkaasi hoos degmadaasi hoos taga qaabkii dhammaantood shir la isugu keeni lahaa islamarkaana ay isku cafin lahaayeen gobolka galguduud ayaa sidaad ka warqabtaan dhegeystayaal waxa uu ka mid yahay gobolada mararka qaarkood ay ka dhacaan aanooyinka qabiil sidii madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajona uu u tegey gobolka galguduud degmooyinkiisa waxaa ka bilowday dib u heshiisiin ku aadan sidii beelaha la isugu keeni lahaa islamarkaana ay uga heshiin lahaayeen wax waliba oo ay ku dirirayaan dhallinyarada kala hoos tagta beelaha gobolkaasi dega maamulka galmudugna sidoo kale waxa uu sheegay inuu diyaargaroow ugu jiro degmooyinka maamulka waa gobolada uu maamulkaasi ka arrimiyo ee mudug iyo galguduud meelaha ay kaga harsan yihiin qolyaha argagixisada ah iyana duulan ayaa lagu qaadi doonaa barnaamijkii bandhiga waraysyada ayaan intaas kusoo xirayaa barnaamijkana waxaa soo saarista gacan weyn ka geystay cabdishakuur cali axmed iyo aamine xuseen dhinaca tabinta waxa uu ahaa anigoo ah cabdirasaaq maxamed faarax shiine maxamed cabdiweli ayaa dhanka farsamada jooga heestii hore wadaay ayaan barnaamijka kusoo xirayaa iyo hobalada waaberiya nabadgelyo
waa quruxda nolosha waa dhaldhalaalka qoraxda waa dhoolacadeynta caruurta waa jacaylka hooyada waa farxadda aabbaha waa wadajirka qoyska waa horumarka insaanka waa ku guulaysiga qadiyadda caadilka ah waana guusha xaqiiqiga ah ee nabad baa ku deeqdee ku dadaal nabadda si aad nolol u hesho nabad la'aan waa nolol la'aan
waxaad qaayo wehiniyo sharaf waarta leedahay weji lagu cesaa markaad wahaabadaad iyo wadankaaga joogtid wadankaaga joogtid
aniga hadda markaas soo maraya saxaraha orbriya saxaraha kusoo jiray jilku dhawaadkeed badda afrana meelan ku jiray dhibaato fara badanaan soo maray fikirka tahriibka aad baan u leedahay mana jecli qof muwaadin soomaaliyeed ah in nafsadiisa waalisgeliyo oo tahriiba marnaba ma jecli dadka aniga aan soo mara maanta mararka qaarkood markii aan soo xasuusto aniga halkii aan taagnaa shalay markii aan xasuusto keligii ayaa ilmeeya dadka bixinaayo waa waalidiinteena hantida lagu soo baxayo ama waa walaaladana garab siinaayo markuu qofka u baahan yahay shaqo ha siiyaana lacagta ee biri ku siinaayeen ka inagtiisa taariibo oo naftiisa uu ku waynayo aniga waxaa arkay waalidiin wadaskooda iibinayo oo dhahayo wiilashaa meeshaas gaaray hala mootiyo marka waalidiintii uma rabaa laakiin markii ayaga meelahaas isgeeyaan ay waalidiintii dabqanayaan jabti waa baxaysaa waxay shaataaga dankale sababta aad ugu xis waa inaad og tahay hantida kugu baxaysa oo aad uga shaqayso qofkiga dankaaga waxaan ka codsan lahaa mas-uuliyiinta dawladda inay shaqo abuur ay u sameeyaan waxa dhammaanaya waa wiilashoodii waa walaalahood dadaha maalin walba ku dhammaanaya saxaraha lagu laynayo gaajada iyo haraadka ku dilayso si uu noloshiisa ku maareeyo
intaan waafinolaqay wahsi kaama galayo waajibaad isaafiyo waqad bahaa inoo yaa ciidaydan waaqaani waqad bahaa inoo yaa
yaantiya feelu addoonsiga ka baxay ee uu ahaaday kii arlada lahaa iloobi mayno taariikhda
akademiyada xilliga korkii suugaanta waxaa la aasaasay kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo shantii markaa waxaa la odhan jiray akademiyada dhaqanka markii la ogaaday amniyadda ay leedahay ayaa waxaa loo bedelay magacii kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii akademiyada cilmiga falka iyo suugaanta af soomaaliga marka laga hadlayo wargeyskii ugu horreeyey af soomaaliya waxaa soo saartay akademiyada qaamuuskii ugu horreeyo af soomaaliya waxaa soo saartay akademiyada manhajkii ugu horreeyey soomaali ay yeelato af soomaali ku qoran waxaa soo saartay akademiya taariikhdii ugu horreysay oo qof soomaaliya hayeeye laga qoro oo sayid maxamed cabdulla xasana waxaa qortay akademiyada afka hooyo waa hodan waa horumarkeene hiddaha iyo dhaqankana yan laga hawoonine hoosa loogu fiirsado suugaanta iyo taariikhda iyo dhaqanka intaasi marka waa inta isku haysa ummadda soomaaliyeed waxaa laga yaabaa inay qofki ka qaldanto muhiimadda qarannimadu ay leedahay laakiin hal mid baan qofna ka qaldami karin waa afka soomaaliya marka ugu dambaysa waxaa ummadda soomaaliyeed ka dhaxeeya oo kale waa afka soomaaliya in akademiyadu ay ka shaqayso arrimaha suugaanta arrimaha dhaqanka iyo afka in akademiyadu ka shaqayso cilmiga iyo waxbarashada waxay tilmaamaysaa inaanay jirin hal wasaarad oo intaasoo isku xiran ka shaqaysa waxay tilmaamaysaa intaasi inay tahay inta ummadda soomaaliyeed isku haysa waxaa la rabaa dadka akademiyada ka shaqeeya inay ogaadaan dhallinyadan yaryare oo halkan jooga inay muhiim tahay inaad ku wareejisaan cilmiga aad gacanta ku haysaa inaan aqbalno dalku inuu yahay qoro isu-dhiib
soo jira horteenbaan hawshii ku dhaafno halka aynu joogno halka aynu joogno soo wada higsanayeen akadeemiyada keliya howlaheeda inta ku howlanaya kuu tirin doono waxaa ka mid a bulshada inta ugu badan ee inta maanta kula joogta ah waxay ku howleeyihiin tacliimta waa akadeemiyada shaqadeeda bulshada inta ugu badan ee dhallinyarada ah waxay ku howleeyihiin qoraalka waa shaqadii akadeemiyada bulshada inta ugu badan ee dhallinyarada ah iyo aqoon-yahanadu waxay ku howleeyihiin cilmi baarista waana shaqada akadeemiyada bulshada inta ugu badan waxay ku howleeyihiin dejinta xeerarka afka iyo naxwaha waa akadeemiyada shaqadeeda bulshada inta ugu badan waxay ku howlayeen ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka inay dib u casriyeeyaan ama soo nooleeyaan waa akadeemiyada shaqadeeda
ciidankugu adeegoon cadowka ha ilaashoon aayahaaga taliyaan axdi kugu maraya alligaygo waxaan soo bartay bachelor of human resource and management aqoonteydana buluskan kusoo biiriyey dhinac kastana waa ugu shaqayn karaa hadday noqoto tii physically shaqadii looga baahnaa xoog waa qaban karaa tii xafiiska looga baahnaa waa qaban karaa aqligaagan haddii aad aqoontaada dhisan tahay aqligaagan wuxuu noqon karaa mid buuxa si kastana laguma dagi karo adoo wadaniyadaada ku shaqaysanaya aqoontaadana ku shaqayn kartaa haddaan dibadaado cajashu itimaadana silay soo aaminayeen iibkay ku yiilo arligaygo
waxaan jeclaystay anigoo arday jaamacad dhameeye ah in aan ku biiro ciidanka booliska soomaaliyeed sababtoo ah waxaan jeclahay dhibaatooyinka aniga soo arkay inaysan arkin jiilka aniga iga dambeeya ay ku noolaadaan dowladnimo qurux badan aynaanku ogolaado cadunyada intaan jiro waajibkaaga oogshaan axdi kuugu maraya arligaygo markii aan jaamacadda soo dhammaystay qof walbaa han baa ku jiray hankay gu jira wuxuu ahaa inaan mar uun qaranka soomaaliyeed u shaqeeyo waxaan haystay fursado shaqo qurux badan laakiin markaan arkay fursad looga baahan yahay ciidanka booliska inay ku soo biiraan dad aqoon leh waxaan garaystay in loo baahan yahay amniga qarankan inay ka shaqeeyaan dad aqoon leh cawdubkiyo digihiyo caloolka iyo dhaartaba aqalka iska filayo
markii aan waxbarashadii soo dhammaystay waxaan go'aansaday inaan ka mid noqdo dadka soomaaliyeed ee horumarinta ammaanka iyo waxqabadka bulshada soomaaliyeed u dhimanaya inaan ka mid noqdo waxaan u dhintay bulshada soomaaliyeed anigoo maarta u adeegaya dadkayga iyo dalkayga taasoo aan maarta aan ogahay inaan cid iga leh maanta aysan jirin haddaanu ka seexdana booskayga cid soo buuxina aysan jirin aynaanku ogolaado cadunyada intaan jiro waajibkaaga oogshaan axdi kuugu maraya arligaygo
dowladda federaalka waa uga mahad celinaya inay dhallinyarada siiso mudnaanta dadka waaweyn laftigiisa lagama tegi karo arkiibya weeye dadka waaweyn dhallinyaradu maanta aad bay wax u barteen laakiin ha barteena waxyaalo badan baa ka maqan ayaga laftigoodii waxay u baahan yihiin in wadaniyadda la baro wax walba waxaa ka horreeya xabadda rid waxaa ka fiican qofku waxa uu dhibanhaya iyo waxa uu maaragtay ku hawlgelhaya inuu yaqaan aynaankugu adeegoon cadowka ha ilaashoon aayahaaga taliyaan axdi kuugu maraya alligaygo inkasta ka ordee ka abaal dhace adoonsiga la jira souma oga horta souma
markaan la sheekaystay ajnabi amisom iyo beesha caalamka iyo cid walbaba waxaa lagu xantaa ciidanka xoogga inaad tihiin geesiyiin soo majeystayaal ah oo meeshay galaan aanan ka soo noqonaynin iyagoo guul ka keena mooye waa wax caalamku isla qaatay oo lagu sheekaysto oo wax caam ah oo la wada og yahay ciidanka soomaaliyeed inay yihiin ciidan geesiyiinah taasi horta meel dhigta qoladaan diinteenna ceebeeyey oo ka dhigay diinta islaamka wax dadka lagu xasuuqo hanti lagu burburiyo inaan ka hortagno oo diinteena aan lagu ceebeyn diinteenna waa diin faseexa oo nasteexo leh inaan difaacno diinteenna waa qayb ka mid ah wadaniyadda iyada naftigeeda waxaa la rabaa dalkaaga inuu yahay dal aad ku faani karto waxaana gaarsiin kara dalka in lagu faano markuu dalku leeyahay cudud idinkoo kale ah macnaheedu waxay tahay adduunku waa ku sharfayaa marka waa ku karaameynaya inkastaba gumaystubo cadankii ummadowlaba haddii uu iscawaansado inad ciidan xooglo cududuwadkaato kaciliya leedahay caalamku madaxweynuhuna baaq buu u diray kooxaha dhallinyarada oo la baxay al-shabaab intooda ogol in aynu la heshiinno oo lala fadhiisto oo lala hadlo waa soo dhawaynaynaa wayna dhacdaa wayna dhacday waana dhici doontaa ilaahay idankiisa intooda xag jirka ah ee fikirka khaldan ee cidhiidhiga ah qaba ee aan in ay wax sareeyaan ama wax maaruqaan ama wax baabi'iyaan mooye fikir kale lahaynna waa inaynu u diyaar garownaa inaynu sharafkeenna cirdigeenna aynu daafacno dobkeena gaamuray dalka ciidamada sida degdeg degdeg degdeg hawgu biireen hawgu biireen insha allah waxaan rajaynaynaa inaad soo gashaan oo qayb aad ka noqotaan howlgallada aan wadno oo aan kula dagaalayna cadowga sida ugu dhaqsiyaha badan maxaa yeele wakhti waa nugu socdaa toban sanoo kale ma sugayno inna lasii difaaco idinkaa la rabaa inaad qabsataan waajibaadkiinna oo aan dalkeenna difaacno nin milkadiisiyo booradiisi loo dhacay mowdkiyo geerida kama maadanay kama maadanaye
ciidamadeenna qalabka shira qaranimada difaacaya war wadooda waxaa ka baqa qaayinkiyo cadaawaha
anigu runtii waxaan ahay dadka magaalada degan oo aadna ammaankiisa ugu sugan yahay ciidanka oo ciidanka xasilinta ammaanka si oo wanaagsan ay howshooda u qabtaan baryahan dambe ammaanku ugu sugan yahay insha allah sidaas isi ka badan waan u rigeynaynaa ummaddu way ku qanacsanto qof kastaa ammaanayo way u qiiraysantahay qaadirkeena la jireen
aad baan u ammaanaya madaxweynaha raisal wasaaraha sida ammaanka xaasilinta caasimada si howlgalkii loogu bilaabo oo magaalada isbedel badan laga dareemo dhanka isku socodka ha noqda dhanka amniga wax walba ha noqdaan aad baan u ammaanana waana soo dhaweynaya
waxa uu ka yeelaa inay si fiican isku fahmaan haddii ay si fiican isku fahmaan waxaa fududaanaysa in laga guulaysto ismaandhaafka dhaqaale iyo siyaasadeed isfahamku waa guusha shacabka iyo horumarka ummadda
nabaddu waa quruxda nolosha waa dhaldhalaalka qorraxda waa dhoollacadaynta carruurta waa jacaylka hooyada waa farxadda aabbaha waa wadajirka qoyska waa horumarka insaanka waa ku guulaysiga qadiyadda caadilka